بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyni alislaami ama dubista cashalladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lixaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd aayadaha hore waxay aada uga soo hadleen nimankii yuhuudda ahaa iyo dhaqamadooda aadka u liita marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tegey madiina dhowr iyo toban bilood wuxuu u tukaday qudus ama bayt lmuqadas waxaase uu jeclaa maadaama nimankii u tukan jiray halkaasee yuhuudda ahaana ay soo islaami waayeen in qibladii hore ilahay u jeediyo baytullahi alxaraam saasuu jeclaa tiibaana ilaahay uu u rumeeyey oo u aqbalay nabiga calayhi salaatu wasalaam qurayshna waa ku eedeeyeen arrintaa yuhuudina way ku eedeeyeen ilaahay baa nabiga ka xil qaaday calayhi salaatu wasalaam jawaabtii uu bixin lahaa marka ilaahay baa u jawaabay waxa uu ku ammaanay ummaddanna dhexdhexaadnimadeeda iyo wanaaggeeda marka aayaddaa dambe xagga dambe ku jirta qad naraa taqaluba wajhika fi samaa ayaa xagga nusuulka iyo soo degidda horreysay sayaquulu buu ilaha yidhi waxay odhanayaan asufahaau kuwa caqligaabka ah indha ku garaadlayaasha ama ducafada safiihu waa qofka daciifka ee ra'yigiisa uu liito waa eray bixinta qur-aanka inaynu qaadanno ay tahy haddii gaaladu warbaahinta ay iclaam iclaamka iyo warbaahinta ka magac bixiyaan ilaahay baa u magac bixiyey waa hum sufahaa waa ducafaa kuwo liito weeye kuwaasi waxay odhanayaanoo min annaasi dadka ka mid ihi maa wallaahum maxaa ka jeediyey maxamed iyo asxaabtiisa can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu calayhaa ay u tukanayeen bal in badan bay baytulmuqadas u tukanayeen hadday hagaagsan yihiin maxay ugu soo jeesteen qibladii reerkooda ee berigii hore uu ka soo hijrooday uu ka yimi halkaasay isku dayayaan inay wax ka duraan buu lahayd qul waxaa tidhaa nebi maxamedow lilaahi ilaahay keligiibuu u sugnaaday almashriqu waalmaqrib bari iyo galbeedba qorax ka soo bax iyo qorax ka dhaca labadaba ilaahay isagaa iska leh yuhuudina ma leh nasaarana ma leh mushrikiinina ma leh cid kalena ma leh iyo haddii wuu hanuuninayaa man yashaau cidduu doono ilaa siraatin mustaqiim jid toosan buu ku hanuuninaya cidduu doono jidka toosanina waa kaa dhulka goobtuu doonaa buu ilaahay fadilayaa iyo waktiga iyo cidduu doono arrinkuna ma aha goob loo jeesta waa amarka ilaahay oo la fuliyo ilaahay kolkii hore faray in halkaa loo jeedsado ayaa faray in laga soo jeedsado haddii kuwani sufahadii cayn ka yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu si heelan oo deg dega ayay u qaateen amarka masjidu bilqiblatayn masjidka la yidhahdee ku yaalla madiina ayaa iyagoo ansaartii ku tukanaya ayuu nin saxaabi oo nebiga la tukaday casarkii u tegey waxa uhi waxaan markhaati ka ahay in nebiga iyo asxaabtii salaadan ay u tukadeen kacbadii oo halkan ay imika ujeedaan oo waqooyiya ile madiine marka la joogo baytulmuqadas waa waqooyi in laga soo jeedsaday baan qiraya dabeedna way kala wareegeenun oo safkii u dambeeyey ayuunbaa kii u horreeyey noqday safkaasaanu imaamkii ka soo baxay waxaan dad tarbiyaysan oo jabsan oo aan waxba ka leexleexnayn waayo nebi maxamed baa tarbiyeyey calayhi salaatu wasalaam way kala wareegeen salaadii kamay bixin oo laba murmin oo sidii dee laga yaabo inaynu yeeli lahayn aan aqbala iyo aan diidna midna ma iman markii la gartay inuu saxaabi yahay waa la kala wareegay ninkii u dambeeyey imaam noqday kii imaamka ahaana jamcu ku beeray saasaa ummadi ay u kala tagtay ilaahay agtiisa ma sina dadkaas ilaahay baa ammaanay kuwa markaasaa ilaahay waxau ihi wakadalika sidaasaanu jacalnaakum idinka yeelay ummatan wasadan ummad dhexdhexaada ummad caadiliina ayaa ilaahay idinka dhigay oo waxaa macruufa yuhuudduna dhinac bay jiraan nasaaraduna dhinac bay jiraan qola diintii la siiyey ku camal fali waa inay bedeleen qolana waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen ummadda dhexdhexaad weeyaan diintoodii bay ku egyihiin xagga muctaqadka iyo waxaa aaminsan yihiin qola tafriiq qolana gaboodfal xadgudub iyo gaboodfal bay udhexeeyaan laakiin ummadana waa dhexdhexaaq marka wasadkaasi waa ummad caadiliina sidaasaa kooxaha iyo firqadahana firqatu ahlusunna waljamaaca ay u yihiin firqad dhexdhexaada oo aan dhanna uga dhicin dariiqa toosan ee ilaahay uli soo mara ilaa siraatin mustaqiim rasuulku sala allahu calayhi wasalam aayaddan isagoo fasiraya waxa uu tilmaamayaa maalinka qiyaamaha inay u markhaati kacayso ummadani rususha waxay u markhaati kacayaan rususha ilaahay marka ummadahoodu ay basiraan taasaa ilaahay uu ka warramo waxau ihi litakuunuu shuhadaa'a cala annaas si aad dadka markhaatiyaal ugu noqotaan maalinka qiyaamaha wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu noqdo waa nebi maxamede shahiidan calaykum shahiidan mid markhaati idinku ah idinkuna ummadaha u markhaati furaysaan isaguna ummaddan uu ku markhaati furaya oo marka rasuulkaa ilaahay uu idhaahdo ma gaadhsiisay ummaddii ee dabeedna uu idhaa haayay dafiraan yaa markhaati kuwaabaa la leeyahy kolkaasuu leeyay nebi maxamed iyo mu'miniinta rumaysay iyaguna sidaasay markhaati ku noqonayaan iyagoo ilaahay wixii uu kitaabkiisa ugu sheegay ka markhaati kacaya marka shahaadadu wax sahlan maaha iyo markhaatigu in lagu xadgudbana ma istaahisho qof mu'mina dhaqankii maaha ilaahay baa yidhi wamaa jacalnaaka maanaa yeelin alqiblata alatii kunta calayha qibladii aada u tukanaysay ka soo jeedintaanu kaaga soo jeedinay umaanaa yeelin ilaa linaclaba baanu u yeelnay si aanu u ogaano man yatabicu rasuula ka nabiga raacaya minman qif qof si looga ogaado yanqalibu calaa caqibayhi cirbihiisa ka laabanaya labadaa qolo si ay u kala baxaan qofka ilaahay amarkiisa qaadanaya iyo tilmaantiisa iyo ka ridoobaya haddii uu muumin noqdayna dib u noqonaya ee nebiga intuu kusoo jeeday kasii jeesanaya labadaasi si ay u kala baxaan sidaa awgeed ayaa ilaahay qibladan uu yidhi ha laga soo jeedsado oo uugu jeediyey dhinaca kale baytullaahi alxaraamka wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha tii aada u tukanaysa wey ee markii hore aada u tukanaysay ka soo jeedinta lagaa soo jeediye wey haddii lagu fasiro qibladani tan uu imikaba u tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaana waxay noqonaysaa wamaa jacalna alqiblata alatii kunta ay anta calayha qibladaad imika u tukanaysee lagu amre laguuhi u jeedso waxa aanu kuu farnay inaad imika u jeedsato si dadkan loo kala saaro ay u kala baxaan qofka ilaahay adeecaya iyo ka kale marka haddii kunta la idhaahdana oo kaaf kaanada sideeda lagu xaqsiiyo waa qibladaad u tukanaysa ka soo jeedinta lagaa soo jeediya xikmadaasaad ku jirta haddii la idhaahdo kaanadu waa siliya tawkiid oo goobtun bay adkaynaysaana waxa weeye qiblada aada imika u tukanaysa ee lagu faray inaad u tukato xikmadda lagugu soo jeediyo waa taa alla wuu ogaa mar walba oo wax ka qarsooma isaga ma jiraan laakiin wuu arkayaa way muuqanaysaa waxaa soo baxaya waaqica iyo dhacdada dadku ay samayn doonaan baa la arkaya wain kaanat buu ilahay yihi waxay ahaatay jeedintaa lagaa soo jeediyey qibladaas la kabiiratan mid weyn ilaa cala aladiina hada allah kuwa ilaahay uu hanuuniyey mooyaane kuwaa kuma weyna laakiin dadka kale way ku weyn tahay baa ilahay wey oo sida fuqahadu yidhaahdaan mufaaraqatu lma'luufi mashaqa baa laha qofku hadduu muddo meel la qabsado ka fuqidiisu way iska adag tahay ka fuqidda la yidhaahdo kasoo fuq way iska adagtahay sidaa darteed iimaan baa kasoo fujiya asxaabtii halkaa kasoo baydhay sidaa ilaahay uga markhaati kacay ilaa cala aladiina hada allah kuwa ilaahay uu hanuuniye mooyaane wamaa kaana allahu ilaahay muu ahaa nin liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina ma luminayo ay salaatakum salaadiina ilaahay ma luminayo waswaas bay nimankii yuhuud ahaa keeneeno waxay idhaahdeen warba la garay kuwiina noole qibladii ka soo jeedsadee bal waxaad ka warantaan kuwii dhintay salaadoodii sidee loo aqbali dee waxba lagama aqbalin kuwaa idinka dhintay iyagoo qudus u tukanaya baytulmuqadas ilaahay baa ka jawaaba waxau ihi kuwaa dhintay ilaahay salaadooda ma luminayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum marka salaadii iimaan baa lagu tilmaamay halkaa waxaad ka arkaysaa inay iimaanka lafdhabar u tahay salaadu qofka muuminkaah iyo ka aan muuminka ahayn waa shicaarka astaanta weyna lagu kala garto wey tawxiidka lagu dhawaaqaya waxa uu yahay waa rukni weyno arkaanteeda ka mid a maadaam tashahudkii uu ku jiro asala sa awge miisaanka ay ku leedahay iimaanka qofka awgeed baa imaan loogu tilmaamay iimaanku qowl iyo ficil iyo camal buu ka kooban yahay iyaduna saddexaasee ka kooban ina allaha binnaasi ilaahay dadka la ra'uufu raxiim aad buu ilaahay dadka ugu naxariisanaya oo dee waa ka sida aakhire iyo adduunyadaba wixii dan u ah ayuu tilmaamaya waxayse guuldara ku dhacday kuwaasii firdhanaya ibliisku daasada u garaacaya ee durkaya ilaahay naxariistiisa aad bay u badantay dee adiga qur-aanka markaad akrido waalidkii wuxuu u dardaarmayaa waladkiisi oo uu leeyahy ubadka hadilina ubadkiina waxaa loo dardaarmayaa waalidka xigtadii baa la ysu dardaarmaya ninkii aafadiisii baa la ysu dardaarmaya dadkii isugu dhawaabaa ilaahay uu kaka midimo xaqa uu kakale ku leeyahay u sheegaya oo amrayaa waajib ka dhigaya taasi waa naxariista ilaahay qofka dareema inaanu ilaahay naxariis u lahayna cid kale ay naxariis u haysana runtii dee waxa weeyaan iblayska iblayska kaa u waxyooday qad naraa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu arkaynaa taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i xagga kore u gadoomayo nebi maxamedow inaad xagga kore eegayso waxii aada filayso si lagu yidhaahdo kacbadii ilaahay u jeedso oo xaggan ka soo jeedso jeedsiga aada xagga kore eegayso waanu aragnaa falanuwaliyannaka waxaanu kuu jeedin doonaa qiblatan tardaaha qibla aada jeceshahay ood raalli ka tahay oo baytullaahi alxaraamka ah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga arrintan xiiseynayay ilaahayna wuu u aqbalay oo haddii ay damci lahaa inay odhan lahayn malaha kuwan rajay leeyihiin kolkii la tusiyey inaanay rajo lahayn baa la iskaga soo jeesta haddaba markaa sidii loogu soo jeediyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu ilaa hadda ugu jeednaa dadka muslimiinta ilaaha keliya wada caabudayaan qibladaana way wada jeedsanayaan arrimaha cajaa'ibka leh ee ay leeyihiin dadka muslimiinta iyo ummadaha kale dheer yihiin bay ka mid tahay waana macruuf dee sidaad ogtahay shuruudda salaada shanta lafdhabarta oo bay ku jirtaa qibladoo la qaabilo in qiblada la qaabilo waktigu inuu galo qofku inuu cawradiisa asturo inuu xadadka iska nadiifiyo wayslaanta iyo janaabada iyo inuu nijaasta maradiisa iyo jirkiisa iyo meeshuu ku tukanayo ka nadiifiyo shanta shardiya la isku waafaqsan yahay adilada tusinaysa wey fawalli wajhak buu ilahay wejigaaga waxaad u jeedisaa shatra almasjid alxaraam masjid alxaraamku waa kacbada xaggiisa u jeedi dadkuna wuu kala duwan yahay oo ka arkaya yata-akad min altawajuhi ila alkacba kacbada inuu wejiga siiyo ayuu isku dadaalaya ku dadaalaya qofka baytullahi alxaraamka jooga kama ka joogaana inuu xaramka masjidku ku hagaagaya ka laakiin jihooyinka jooga aafaaqda sideennan oo kale wuxuu u tukanayaa un jihada ah jihadaasunbuu utukanaya waxaana loo qaadanaya xadiidkii uu nebigu maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla bari iyo galbeed inta ka dhexaysa waa qiblo waa marka loo eego dadkeena hawd ka jooga iyo dadka waqooyi ka jooga sida reer madiina jihooyinka kalena waa lamid fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam nebi maxamedow jihada baytullaahi alxaraamka u jeedi wejigaaga waxayumaa kuntum meel kastoo joogtaan ummad yahay fawalluu wujuuhakum shadra wejiyaashiina u jeediya jihadiisa daahirka qur-aanka marka la eego halka la qaabilinayo kacbada haddii ilaahayba uu ku geeyo oo ama aad ku xajto ama aad ku cumraysato waa wejiga wey waa wejiga iyadoo inkastoo dee sadriga iyo laabtuna ay la socoto oo qofku aanu ismaroorinaynin waina aladiina uutuu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay garanayaan anahu lxaq min rabbihim xaq ilaahooda xaggiisa ka yimi inuu yahay bay garanayaan kuwa ilaahay xaggiisa kuwa muminiinta ah ee kitaabka la siiyey saasay ufahmayaan ee ahlu kitaabka ee yuhuudda ka mid ahaa marka anahu qur-aanka anahu rasuulka anahu jeedintaa laftigeeda inay ilaahay xaggiisa ka timid bay garanayaan towraadina way sheegaysa qiblada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay baytullahi alxaraamku muddadaa kadib cabdillaahi bnu salaam mar uu cumar binu khadaab waraystay waxa uu saxaabigaasi lahaa nin iyaga ka mid ahaa islaamay bu ahaa sida uu u ogyahay qiblada markii uu ka warramayey waxa uu lahaa waan ka ogi badna macnaa sidaan dhinankayga u ogahay si ka badan ayaan xaqnimadeeda u ogay sida aayadda soo socota ay tilmaamay wama allaahu bihaafil ilaahay ma mooga camaa yacmaluun waxay samaynayaan ilaahay ma mooga waayo ilaahay waxba kama qarsoomaan ilaahay loolama dhaqmo in laga hoos tusa iyo in la weydaarto toona walain atayta haddaad ula timaado nebi maxamedow aladiina uutu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey ayaad haddaad ula timaado waa yuhuudiya nasaarada bikulli aayatin aayad walba oo macnaha mucjiso waloo rumaynaysa waxa aada u sheegtay haddii aada ula timaado ama aayad waloo qur-aankoo soo degtay maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raacayaan markaa nasku waxa uu tilmaamay inay yihiin kuwa mutacasiriina oo cunsuriyiina oo aan diin iyo iimaantoona eegaynin laakiin ku socdo qabyaalad liidata marka qabyaalad la yidhaha taa yuhuudda ugu wamaa anta adiguna ma tihid bitaabici qiblatahum te adiguna qibladooda ma raacaysa waayo rasuulkii lasoo raaci lahaa baa tahay mabda'aagaad ku adag tahay wamaa bacduhum iyaga barhkood ma ahaanin bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda yuhuudda iyo nasaaraduna isma raacaane waa macruuf qolana dee bari bay u tukanaysa qolana waqooyi bay u tukanaysa sidaynu aayadda dambe ku arki doono walain itabacta ahwaahum rabitaankooda haddaad raacdo ilan diin maaha diintii waa kuwan diiday waxay iska doonayaanoo jihaday u jeedsanayaan haddii aada raacdo min bacdi maa jaa-aka min alcilmi cilmiga kuu yimid dabadii inaka adigu idan la min aaalimiin dulmifalayaashaad ka mid noqon kolkaa halkaa waxa aad ka aragtay qof kastaoo diin diintan ilaahay weydaarta wuxuu doonayunbuu raacaya markaa diintiisu waa hawa iyo rabitaanka qofka muuminka ah haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi nimankaa ha raaci rabitaankooda oo nebi maxameda cid kalen looma fasixin aladiina aataynaahum lkitaaba buu laha yihi kuwaanu kitaabka siinay yacrifuunahu way garanayaan arrinkaa loo sheegay kamaa yacrifuuna abnaahum siday namadooda u garanayaan cabdillaahi bnu salaam qowlkiisii waynu soo qaadanay oo halkan iyo halkaaba runtii sababtu ay ahayd waxa uu leeyahay inankayga waxa aan ka garasho ka garashiyo badnahay qur-aankan iyo xaqan ilaahay uu sheegay macnaha arrinkaa dhacay iyo qibladaa loo jeediyey dadka mu'miniinta ah inay xaq tahay ayaan u garanayaa si ka badan si aan inankayga u garanaya waayo midna ilaahay baa ii sheegay midna islaantaydaa ii sheegtay mid ilaahay baa ii sheegay xaqnimadiisa oo dee waa kanaa waxyiga ku hayo midna islaantaydaa ii sheegto dee inankayna meel kale kala timi ba allahu aclam kamaa yacrifuuna abnaahum siday namadooda u garanayaan oo kale wa ina fariiqan minhum koox ka mida kuwa kitaabka la siiyey yahuuddii layaktumuuna alxaq xaqa ayay qarinayaan wahum yaclamuuna iyagoo garanaya iyagoo garanaya ayay qarinayaan waa ceeb weyn weeye qofka wixii oo uu garanaya haddana qariya dembi iyo ifmi iyo ceeb weyn weeya saasaa ilaahay ugu eedeeyey marka eedan waxa sii leh oo ay ku weyn tahay kuwa culimada ah alxaqu min rabbik xaqu wuxuu ka yimaadaa ilaahaaga xaggiisa eh falaa takuunanna min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqoni nebi maxamedow qof kastoo mu'minana waa lala hadlaya ciddii xaq doonaysa xaqu gidaarada ma yaallo xaquna ragga gacantooda kuma jiro xaquna gaalada gacantooda kuma jiro laakiin ilaahay baa hayaa ilaahay xaggiisuu ka yimi xaq xaqu waa shayga saabitka ah ee sugan ee qofku adduunya iyo aakhiraba u aaya raadsan maalka u ah haddaba ha shakiin macnaha aamin kalsoonina ku qab walikullin qolo kasta waxaa u sugnaaday buu ilahay yihi wijhatun qiblo huwa muwaliiha u jeedsanayo qolo waliba qiblo ay ujeedsanaysaabay leedahay dadka mu'miniintu qibladooday leeyihiin gaalada kalena qibladooday leeyihiin mid sanam u tukada mid bari u tukada mid galbeed u tukada huwa muwaliha uu jeedsanayo waana kaa ilaahay uu soo tilmaamay inaanay iyagu tanaasulayn in loo tanaasulana aanay ahayn oo shacaa'irka diiniga ah in wax laga dhagaysto maya waxaa kaloo lagu fasirayaa walikullin ku kastoo mu'miniinta ka mid ihi waxa uu leeyahy wijhatun huwa muwaliha jiha uu u jeedsaduu leeyahy oo dee waynu aragno dadka muslimiinta ee ku nool caalamka jiha qura uma wada tukadaan ee halka loo tukanayaa waa baytullaahi alxaraamka qof bari buu kaga soo tukanaya qofna galbeed waqooyi iyo haw saynu dee aragnay marka la dul tagana dee nin waliba dhanku ka xiguu kaga soo tukanaya marka iyaday sidaa tahay oo mid waliba qiblada uu dhankiisa kasoo qaabilaya fastabiqu lkhayraat khayrka u tartama iyo cibaadada la gudanayo ee salaada ah qofka muuminka halkaasuu qalbigiisa mucallaq ku yahay taarkuu dirayaa telefoonkiisa iyo anteenadiisu sitaa uxidhiidhsanayaa marka khayrkana ha loo tartama la gudanaya huwa muwaliha ibnu caamir baa wuxuu akrinaya huwa muwallaaha ismi mafcuul mid waliba waxa uu leeyahy jiha loo jeedinayo midna ilaahay baa ujeediye midna shaydaan baa ujeediye aynamaa takuunuu dad yahow meel kastoo joogtaan yaati bikum allahu jamiican ilaahay baa idin keeni doonaa meel kastoo joogtaan ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara waxa halkaa ilaahay uu noogu caddeeyey ifkan waxa camal aynu qabanayna ilaahay uuna faray inaynu sahay yahay oo aynu sahay qaadanayno marka sahaydii idinkoo sita meel kastaba jooga oo ilaahay wuu idinsoo xaadirin doonaa taasina kuma adka waa lagu celiyey mar hore waynu soo marnay laba jeeroo dambena waa lagu celin doonaa qiblada xaggeeda ujeedsada kucel tikraarkaasi ta'kiidun buu keenaya soo celcelintaas dii shayga lagu celceliya oo adkayn waayo dee meel lala qabsaday bay ahayd kasoo jeedinteedii baa dadka ayaa aada loogu akidaya ama mid walba marka aad eegto waxa ka dambeeya ayaa mugaayir lilawal ka hore khilaafsan wa min xaysu kharajta mar meeshii aad ka baxdaba ama meeshii aada u baxdaba fawalli wajhak wejigaaga waxaad u jeedisaa nebi maxamedow shatra almasjid alxaraam masjid alxaraamka xaggiisa u jeedi oo dabcan kacbaduna ay ku dhex taallo wa inahu lalxaq amarkaasi waa lilxaq min rabbika buu ka yimi wama allaahu bigaafil camaa tacmaluun ilaahay ma mooga waxa aada samaynaysaan yacmaluuna iyo tacmaluuna labada waa qibooyin sugan mar saddexaad baa lagu celiyay iyadoo ilaahay uu nagu akidaya mar nebigaa gaar loola hadlaya mar ummaddaa lagu daraya wa min xaysu kharajta meeshii aad ka baxdaanba ama u baxdaan wa min xaysu kharajta nebi maxamed oo meeshii aada u baxdo fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaysumaa kuntum goob kasta oo joogtaanba fawalluu wujuuhakum shadrah wejiyaashiina u jeediya jihadiisa jihadiisa u jeediya waktiga qofka laga dhaafayna sa aynu horeba usoo xusnay waa markuu salaada sunnaha tukanayu safarka ku jiro amaba uu garan waayo qibladu qaybay dhinacay tahay oo dhinacuu malaayiinbuu u tukan amaba cadowga la ishelo ee dagaalka lagu jiro ee xabaddu dhacaysay kuu suuroobi weydo inaad qiblo u jeedsato wakhtiyaashaasaa la cafiyey saddexda ah in laga jeedsan karo qibladii lianlaa yakuuna si aanu u noqonin linaasi dadka calaykum dushiina xujatun wax dooda waxay idinka daliil helaan si aanu u jirinba daliila idinka helaanba oo dee waa inaad mustaqil noqotaan halkaa ujeedsanaysaan iyo camalkiina iyo diintiina iyo mustaqil baatiin cid baa cidina idinku tar sheegan mayso waana daba socotaan iyo qibladayadiibaa usoo jeedsataan iyo annaga ayaa noo jiibinaysa lianlaa yakuuna alay lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja si aan dadka wax daliilaba aanay idinka garhelin wey ila aladiina dalamuu minhu kuwa daalimiinta dulmifalayaasha dee dadka ka mida mooyaane oo qaar afka idinku canjarafiyo oo wax idinka sheeg sheego waa la heli oo idin dicaayadeeya oo daalimiina hongar ku socon iyagu falaa takhshawhum ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga cabsada baa ilaahay weli waa sidaasay tahay nafku halkaa wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkood in ay iclaamka iyo warbaahinta gaaladu saameeyaan oo meesha ay wax ka sheegaan ay ka warwaraan ay ka baqdaan sida imikaba in badan aynu aragno waar halkaa waxbaa laga sheegay halkaa waxbaa lagu sheegay halkaa waxaa soo eegtay duwalikii qarbigaa soo eegay war bal inaga ilaaliya marka dicaayadooda nimankaa ha ka baqina iyo hanjabaadooda iyo murankooda baa ilahay uhi aniga uun aniga uun ilahay baa layska dhisaa ummad layskama dhiso waliutima nicmatii calaykum iyo si aan nicmadayda idinku dhammaystiro nicmadaa ummadda ilaahay uu ku mideeyey halkaa si ay ugu wada jirto ugu wada jahaystaan halkaas iyagoo diintoodii iyo cibaadadoodii iyo qibladoodiiba u midaysa walacalakum tahtaduun iyo si aa u hanuuntaan nicmadiisaa ilaahay u idin siiyey nicmadaa xagga diinta iyo hidaayadiisa iyo hanuunkiisaasaa ilahay u idin siiyey kamaa arsalnaa fiikum wa atmamnaa calaykum wa atmamtu calaykum nicmatii kamaa arsalnaa sidii aanu usoo dirnay fiikum rasuulan si aanu rasuul idinku soo dirnayba nicmaa ilaahay u idin siiyey taa qiblada la xidhiidha nicmada kasii weyne haysaan waxa weeye diritaanku ilaahay idin soo diray nebi maxamed wuu inoogu galla sheeganaya ilaahay waa sax weeye gurmadkii u weynaa ee inoo yimaadaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaana waxale qofka ku daba faylo maalinka qiyaamaha ee darkiisa ka cabba iyadoo runtii taasina sababteeda iyo dariiqadu ku mutaysanayo uu noo xusay qur-aan iyo xadiidba oo ah intuu ifka joogo qofku inuu hadigiisa raaco nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam rasuulkaas oo minkum idinka idinka mid ahoo dee iyaduba nicmaday ka mid tahay basharkiinuu ka mid yahay yatluu calaykum wuxuu idinku dul akriyaya aayaatina aayadaha iyagu idinku akriyaya waa kuwan qur-aanka ah waa akrinoo barid ah wayuzakiikum waana idin tarbiyeynayaa wixii xumaanahoo dhan buu idinka nadiifinaya wayucallimukum lkitaaba walxikma kitaabkana wuu idin barayaa iyo xikmadda kitaabku waa qur-aanka xikmadduna waa axkaamta ku jirta iyo nuxurka weynuu xambaarsan yahay ee kasoo burqanaya aimada qaarkood sida imaamu shaafici waxa uu ku fasirayaa xikmaddaasi inay sunnihiisa tahay axaadiista nabiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ee qiimaha badane sugan ويعلمكم وحو إذن بريا ما شيء لم تكونوا تعلمون وحيدان قرني وحيدان هراء وقوم بإذن بريا وكدع السنة إذانه إلهي إذا إذن كبرا رتيي إلهي إذا قلوبتين دقي وحيا مركوا نعمة آدي آدوين سيد النبي قمان حسي عليه الصلاة والسلام قفك قرآن كان قلبك سوكت ريك أو كم بريا waxay isaga dhigan yihiin guri camiran oo la degan yahay oo dabku ka baxaya iyo nuurku iyo mid kharaabad ahoo bisaduhu ay gelayaan mathalu aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aani kalbayt alkharib ayuu la mid yahay wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun waanaad dareemi karaysaa adigu marka aada qur-aanka taqaano ama macnihiisa wax ka garanayso qofka ka qatani heerka uu taagan yahay waad sawiran karaysa ilaahay wuxuu yihi isagoo innaga inala hadlaya fadkuruuni ee xusa adkurkum waan idin xusi washkuruu lii igu mahadnaqo walaa takfuruuni ha iga gaaloobina baa ilaah wuli tabaaraka wa tacaala waxna uma tarayno ogow marku saa inoola hadlayo wax aynu ilaahay u tarayno milkigiisa aynu ku kordhinayno iyo weynaantiisa ma jiro laakiin intuba innaga ayay dani noo yimi nebiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiisalqudsigii kusoo warinaya inuu ilaahay yidhi man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ منه خير منه قفك سجارة إيه حسنا سجارة أنا حسيا ما دام أنا عجز تسيني قفك جمع دحلي يقول حسنا أنا جمع كخير بدنا وملايك تابا كو حسيا وأنا قفانيا وأنا وقت حسك إلى هاي وكو حصه إنه كقال السيار الله ماذا هين كاغا كاغا نكيسي أكد دونيس ولا ذكر الله أكبر مركز قور والبا mahadnaqa ilaahay cilmigaad ugu mahadnaqaysaa caafimaadkaynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa diin iyo dunyaba waxa uu ilaahay una siiyey inta oo la dafiraana sidaa ilaahay uu sheegay waa kufr yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow baa ilahay uhi malaa laba meelood baa yeedhmadaasina soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa baa ugu soo horreysay qur-aanka meel yeedhmadaasi ay timaado waxaana u dambeeya suuratu taxriim yeedhmada ilahay uri yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waa sideed iyo siddeetan meelood saxaabigu waxa uu leeyahay ibnu mascuud markaad maqasho yeedhmada dhagaha furo aadna usoo jeedso dad gaaraa loo yeedhay oo adigu aada ku jirtee bal waxaa la sheegaya ee khayrka ee weyn aada ugu soo jeedso waxa sharka ah ee la diidayana ka feejignow istaciinuu kaashada bisabri wasalaa sabirka iyo salaada ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu weheliyaa oo uu garab siinayaa kuwa sabra dee sabirka iyo salaada ha la kaashado oo ilaahay gargaar ha la weydiista labadaana saanad iyo sahay ah laga dhigto macnaheedu waxa weeye haddii ummad iska hor timaadeen kol haddii aada ilaahay addoonu noqotay ilaahay ku mahadnaqaysa ilaahay xusayso la gudayn maayo waa lagu soo weeraraya sida aayaadka jihaadka ka hadlaya soo socdaaba ay tilmaamayaan marka waxaa saanad ku noqonaya taqwada iyo alla kacabsiga walaa taquuluuha odhanina dadka mu'miniinta ahaw liman yuqtalu fii sabiili illaah kuwa jihaadka lagu dilay ee lagu ee ku shahiiday amwaatun ha odhanina way dhinteen laakiin shuhadaa u bixiya shahaadadii weyneyde cajaa'ibka badnayd ayay heleen marka magacooda shuhadaabaa la ydhaa amwaat lama idhaa bal axyaan way nool yihiin walaakin laa tashcuruuna waydaan garanayn baa ilahay wuli noloshoodu way ka duwan tahay noloshiina waa nolol qaali ah halkaa ilaahay waxa uu ku nuuxnuuxsaday wixii ugu qaalisanaa qofka bixiyey oo ah naftiisa waxa ugu qaalisan qofka waa naftiisa marka hore ha yidhaahdo naftiiyo laxajecladu mar bay wada baxaane laakiin marka iyada loogu yimaado laxajeclada wuu ka tegi qofka haddaba taa ka quudhay ee bixiyey ee fii sabiili illaahi ilaahay dartii u bixiyey ee jihaadka galay maaha wadooyinka kale dadku ay ku dagaalamaan maaha laakiin waa fii sabiili illah mar waloo jihaad qitaal la sheego ama naska jihaadka uu ka warramaya fii sabiili illaahi baa lagu qaydaa waxaa dadku u dagaalamayo u dhintaaba iska badan ilaahay agtiisay ku noolyihin siduu nabiguba xusay calayhi salaatu wasalaam oo markaa shimbiro cagaaran baa ruuxdooda ay soo gelaysaa jannada ayaa meeshay doonayso ay ka daaqaysa habeenkiina waxay u hooyanayaan tiriigyo waaweyn oo carshuraxmaanka ka hooseeya haddaba ilaahay wuxuu tilmaamay ifkan intaynu joogno xikmadaynu noolahay adduunyadan markaynu joogno talow maxaynu u abuuranay ma inaynu raaxaysano rasmi halka ka dhigano bal hadda waxaad eegtaa macnaha nolosha macnaha noloshu waa tijaabo iyo imtixaan walanabluwannakum buu ilahay yihi waanu idin imtixaani doonaa bishayin baanu idinku imtixaani min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah wa naqsin yarayn ah min alamwaali waalanfusi waatamaraat xoolaha iyo nafta iyo midhahaba laydinka nuqsaamiyo dad iyo duunyo intaba waa laydinku iman doonaa wabashir saabiriin kuwa sabraya u bushaaree noloshan aynu joognaa waa taa wey imtixaankaasaynu noolle arday imtixaan ku jirana waad garanaysaa waxa looga baahan yahay waa inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo uu dadaalo si aan u raatibin oo aan u dhicin ejaisad wanaagsan u helo iyo natiijo wanaagsan qofku intuu halkan joogo noloshiisu xaqiiqadaasay tahay inuu fahmo laakiin taa haddaad ka dhacdo diiq baad ku noolaanaysa marka gaajada iyo cabsida iyo dad iyo dunyo oo qofka ka nuqsaamaa waxyaaba iswada laasimayo weeyaan oo aan insaankii ka fogeyn balaaya hadday kaa maqantay keyrkaaday ku maqantay saasay isu weydaaranaysa dadka sabraya u bushaareen asabr qiimaha uu leeyahayna runtii aada buu weyn lagu sifee kuwa sabraya aladiina kuwii weeye idaa asaabatum musiiba musiiba marka ay ku dhacda iyo balaayo naftiiyo maalka iyo ehelka markay ka soo gaadho qaaluu waxay odhanayaan innaa lilaahi annaga ilaahay baa iska kaaya leh wa innaa ilayhi raajicuun isagaanaan u noqonaynaa aan hortegaynaa marka tanba waa la isla dhaafiyo geeri baaba iman waxaa iman doona in qofka camalkiisii laga xisaabiyo ilaahay baanu hortegaynaa marka kol hadduu na leeyahay dee waxaan u warwarnaaba ma jiro wixii uu noo gartaa mar walba waa sax waa qowlka uu qofka muminka ah odhanayo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu ihi balaayo hadday igu dhacdo saddex arrimood ayay igu fududahay buui ta u horaysa ilaahay diintayda ma yeelin buui oo balaayo diintaygama dhacdo ta labaad intii ay ahayd kama weynaata buui markay cumar ku dhacdo ee intii ay ahayd unbay tahay ta saddexaad dee waxa aan haystaa buuhi qowlkan inaan ku dhawaaqo dabeetana aan helo ajrigaa dambe aayadda ku xigta ay sheegayso sabirkan aayadda ilaahay ui dadka sabraya u bushaareena waxa weeye qofka marka u horeysa balaayadu ay ku dhacdo sabirka uu sabro siduu nabiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ku yihi saxiixa inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirku waa jugta u horeysa laakiin sabirkaagu waa maya ulaaika buu ilahay yihi kuwaas qowlkaa wanaagsan haleelaya odhanaya calayhim dushooda waxaa aday salawaatun nabadgeliyooyin min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimi waraxmatu naxariis wa ulaaika kuwaasi hum iyaga uunba almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah waa saddex arrimood salawaad nabadgeliyooyin iyo naxariis iyo hanuun intaasaad ku helaysaa kelmadda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wixii musiibaha kusoo gaadha qowlka aada kaga jawaabaysaa waa kaa qofka muuminka ahina inuu ilaawo maaha qofku haddii dhibaata ay ku dhacdo wuu ilmayn karaa waanu nixi karaa waanu oyi karaa siduu nabiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam inankiisi ibraahim markii uu dhintee loo sheegay ayuu ilmeeyo asxaabtu waxay idhahan sawtaada ohinta noo diidaysa markaasaa nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ina alcayna tadmac waalqalba yaxsun walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana wainaa bifiraaqika ya ibraahiima lamaxzunuun waxa uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ishu way ilmeynaysaa qalbiguna wuu murugoonayaa laakiin odhan mayno waxaan ila wuxuu ilaahay ka cadhoonaya odhan mayno laakiin ibraahim ow tegidaada waa ka murugaysana oohinta iyo baroorta iyo bacbacda iyo digdigta taasaa la diidaya ina safaa baa ilaha wy aayaddani waxay kusoo degtay mafhuum weeye ilaahay uu saxayo qur-aanku mafaahiimtu saxah iyo dadku ismoodsiiskooda ayuu toosiyaa wixii ay ismoodsiiyaan buu ka fujinaya laba sanan baa jirayoo isaaf iyo naaila la odhan jiray midna marwuu saarnaa midna safa labadaa buurood ee safa iyo marwa ayay kala saarnaayeen berigii jaahiliyada marka labadaa dhexdooda la dawaafayo labadaa sanan baa loola jeeday dawaafka markii ilaahay hidaayada iyo hanuunka u keenay dadkii mu'miniinta ahaa ayaa ragga qaarkood isqancin gaadheen oo waxaa la yidhi dawaar meesha kol haddaynu sanam u dawaafayno imikana ilaahaynu xajkii u gudanayno debaynu iska badaynaba maynu halkan iska dayno ilan berigii hore waa meeshaynu sanamka u dawaafaynay ilaahay baa tilmaamay inaan la daynayna waajibba ay tahayba xarajka iyo cidhiidhiga la dareemayana la yska dhaafo dawaafkii hore iyo kanina ay kala duwan yihiin ina asafa waalmarwa labadaa buurood min shacaa'ir illaah waxay ka mid yihiin calaamooyinka waaweyn ee diinta alle ay leedahay faman xaja albayta aw ictamar qofka kacbada ku xajiya ee xaj kusoo gudanaya ama ku cumraysanaya falaa junaaxa calayhi dembi ma haysto an yatawafa bihima inuu labadaa dhexdooda wareego wax dembi ahoo ka haystaa ma jiro labadaa dhexdooda haddawaafo weeyaan dembiga la anfiyeyna waa kii ay ismoodsiiyeen laakiin arkaantaabuu ka mid arkaanta cumrada iyo arkaanta xajka wey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam labadaa dhexdooda markuu dawaafayo aayaddanna wuu akhriyayey waxaanu ka bilaabayey safa isagoo oo odhanayay abda-u bima bada-a allahu bihi riwaayaadka qaarkoodna ibda-u bima bada-a allahu bihi lakiin waxay tilmaamaan abda-u inay riwaayada saxiixaa tahay waxaan ka bilaabayaa tuu ilaahay ka bilaabay ina safa baa laga bilaabay iyadaas laga bilaabaya toddobada jeer toddobada jeerna sii socod iyo soo socodba waa la kala tirinaya dadka qaarkood oo xajka u xanuuniya oo tusi ee tusiyaan haysan ayaa sii socod iyo soo socod mid qaarkood ka tiriya markaasaa dee qofkii afar iyo toban ay ku noqonaysa waman tatawaca khayra qofka khayr kororsada faina allaha faina allaha shaakirun caliim ilaahay waa shaakir oo ku mahadinaya caliim weeya u ogsoon yahi camalkiisaas kama lumayo markaa mar walba khayrka in addoonku uu badsado xaj iyo cumraba kuwooda sunnaha iyo tawaafka ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya buu ilahay yihi maa anzalnaa shaygaanu soo dejinno min albayinaati aayaadka cadcaada iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu linnaas intii aanu dadka ugu cadaynay fi lkitaabi qur-aankan ama fi lkitaabi towraad ama fi lkitaabi ashaa jinsiyaaho ay lkutub kutubtu ilaahay soo dejiyey oo dhan dadka ilaahay uu baray ee haddana bayinaadkii qarinaya ulaaika kuwaas yalcanuhum allah ilaahay baa nacdalaya wayalcanuhum allaacinuun ciddii wax nacdalaysa ilaahay ka tala qaadanaysaana way nacdalaysa hala nacdala wey halkaa waxa aad ka aragtay eedda iyo aafada iyo inkaarta weyne uu leeyahy qofka ilaahay uu diin baray markaa iyadoo loo baahan yahay qariyey qariyey weliba waa in la weydiiye bay idhahdaan culimadu waktigaao dembigan weyn sii yeelanayo noocuu doonayaba ha u qariyo eeddaasay leeyihin yahuuda qurana kuma koobne ummaddan islaamkana cidda waxi loo baahan yahay iyo sharciga qarinaysa way aafadan way leedahay waa qawaacidda shareecadday ka mid tahay albayaanu waqta alxaaja shayga waktiga loo baahan yahay in la caddeeyo ilaahay wuu soo istisnooday oo qoluu ka soo reeba waxau ihi ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu kuwa saddexda arrimood la yimi mooyaane way towbad keeneen wixii ay kharibeen bay hagaajiyeen ay dib u saxeen way caddeeyeen wixii ay qariyeenna fa ulaaika kuwa atuubu calayhim waan ka tawbad aqbalayaa baa ilah ui kuwaa kuwaa tawbadooda waan aqbalaya kol hadday ilaahay usoo noqdeen wa ana atawaabu raxiim kii tawbadda aqbalaan ahay baa ilahay uhi ee markaa aada u aqbaleen naxariista ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun iyagoo gaalo ah ulaaika kuwa calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullaahi ilaahay cadhadiisii waalmalaa'ikati iyo cadhada malaa'igta nacdashooda waannaasi walacnatu nnaas iyo dadka muuminiinta ee nacdalaya ajmaciina dhammaantood intaasoo dhan baa nacdalaya qofku kol hadduu ilaahay ka gaaloobo aanu towbad keenina kufrigaa uu ku socdo ayaan daraa u dhammaatay adduunkuu doonaya ha yeesho magacuu doonaya ha yeesho qoladuu doonaya ha ka dhasho kullu daalik wax alla waxay uga faa'iidan yihiin ma jiro kol haddii iimaan la-aan uu adduunyada kaga ambabaxo inkaar way u dhammaatay mala ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo mu'miniintoo dhan baa nacdal ku wada halkaa waxaa ka muuqday in xaq ay u leeyihiin dadka gaalada ah in la nacdalo gar bay u leeyihin siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ahaa caam ahaan baa loo nacdalaya gaalada caam ahaanna mu'miniintaa loogu ducaynaya mana aha inay dadka qaarkood isxambabooraan oo idhaahdaan xidhiirkii gaaladaa xumaanaya iyo dadka maxaa cadaawadooda lagu beeraya ummaddu waa wada saaxiibe eh dee ninka ilaahay kay coloobeen la saaxiibaya isagay jirta khaalidiina fiihaa way ku waarayaan nacdashaa ogabay nacdo la yidhi cadaab baad fahamtay marka cadaabkaas ayay ku waareen laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fududaynayo mar hadduu ilaahay ku istaadho dee kama dabcinayo walaa hum yundaruuna loona kaadin maayo hadday yaro xoqdaan ay yidhaahdaan marmarsiiye iyo wax looma kaadinayo ilaahay wuxuu ihi wa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahiinu dadow waa ilaah keliya asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo abuurkiisa iyo maamulkiisa intaba keli buu ku yahay cidi kuma weheliso waa caqiidada wanaagsan ee qofka looga fadhiyo la doonayo laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa waa isaga un الرحمن الرحيم وكن حريستي سواء عام إن حريستي سواء آخرنا مؤمنين تأيكو قارب الله وحو حسيها الضباء بل إله كريق آها حقه هو استقذى لقوريه تا الدليل لديه آياتنا قلت تدبى الدليل كهلي وآيات في كونك هاي تدبى الدليل بوحي كو عطينا يا إنه إلهي إله نمذا كريكوية وأنا عيدكوه لنين كي كلا لعابدين بعض لقو عابدين إلا في خلق السماوات والأرض ألا وحول أبورك السموين كي يلوك إلهي وأبوري وحكثها واختلاف الليل والنهار إيا هذينك إيا مالنك إسويدار كولا كنا إيمان إيا كنا أتغي إيا كنا وعدي هاي كنا ومدو إيا كنا وداران إيا كنا وقابان إيا إسويدار كولا نوعا والفلك إيا الدويها مراكيبت التي تجري في البحر maraakiibta badda gooshaysa ee halaafaysa iyagana waxa ku sugan maxay la socota maraakiibtaas bimaa yanfacu annaas dadka wax waxtar u ahoo dee tijaaradoodii iyo safaradoodii iyo dheefahoodii wax dadka waabay ayay la socdaan maraakiibtaas maraakiibtaa waxaa ku sugan iyo wamaa anzala allahu min alsamaai min maain iyo biyaha ilaahay xagga kore uu ka soo dejiyey فأحيا به الأرض للكي وكن ولي بعد موتها للكي انتو قيريودي كدي نرشا للكا ونولي يبيها وصاش بي وحقصها وبط فيها من كل دابة للكي وحو كباهيي حيوان كسا بلادوغو للكا انتو دميقا مرت أما أداد مقالات شوكتبا بيرها حيوان كأتكتو بل هتأفر سحيوان كإلهي كيري كويني دقاقي سيهبكو سعوني يهبكو وأذيقني waxalla waxa uu ku baahiyey dhulka dhexdii ee daabadaheed dul tukubaya noocuu doonaya ha ahaade u fiirso wa tasriif riyaax iyo dabaylaha isgedgediyaya riix iyo riyaax labadaba quraado way akhriyaan inkastoo qur-aanka dhexdiisa lafdigu markuu mufrad yahay dabaysha cadaabka sheegaysa weeye markuu jamaca yahayna waa dabaysha sheegaysa naxariista dabayshan isgedgediyaysa ee aada aragtee kolba dhanka inanaysa waxa ku sugan wasaxaabi almusahar iyo daruurtan la dhigay bayna asamaa'i waalard cir iyo dhul dhexdood cirka iyo dhulka dhexdooda bal daruurtan iska heehaabay ee cajaa'ibka badan ee weel ay ku jirtaa weel ay ku sugan tahayna aanu jirin iyada oo biyo ah intaas la idiin soo sheegay toddobadaa shay la aayaatin calaamooyin waaweyn baa ugu sugan liqawmin yaclamuun liqawmin yacqiluun dad aqoon leh qaar caqli leh hadduu qofku bariid yahay oo aanu caqli lahayn dee iyada maya ee waa ciddii caqli leh aayaadkan ku baraarugaysa marka aayaadkan aynu caalamka ku arkaynaa ee intaasoo ilaahay uu tilmaamiyo kuwa kale badana qur-aanku uu tilmaamay akrin bay naga mudan yihin sida kuwan aynu akriyanoo kale wa min annaasi baa haddaba ilaahay wu dadkii waxaa ka mid ah ilahay uu kasoo warramay tawxiidkiisi iyo adiladiisii bal haddaba kuwan ka dhacay waa kuwii aan caqliga lahayn ومن الناس تذكي وحكمدا من يتخذ من سميسنية من دون الله انت ألك سكيساء دادا سنميال يحبونهم ويتعليهم كحب الله سيدا إلهي مؤمنين تأيوتعليهم وكلا أي اسكد أيام بلين أيوتعل عدان وحايا عابد أيام وشركاء يا إلهي الله عابده ونوعيك لا تدولنا نوعيك لا تدول بلين ربطان فيها هودا أيا كم يوقف وحي ودون يبو ويابا والذين آمنوا ضدك مؤمنين هذا أشد أبد حبا لله تعالك إلهي تعاليهين أيام مذكرسا تعالك مؤمنين إلهي تعاليهين وامد مذكرة وكذا أن لم يرهين وارهم برك قفت نفسي سيمال كيسا أي نقطه كمؤمن كان بإله القرى لكن كالسنة منا ومقورة أطول عابد ينا ومقورة لكن قفت مؤمن كإلهي وقوريه kalgacalkiisa iyo xubbigiisaas waa mid runtii sarreeya isagoo kii ilaahay doonaya haddaba waxaa halkan ilaahay uu xusay kuwanay caabudeen inaanay waxba anfacaynoo rabbi waxau ihi waxa uu tilmaamay wixii isdaba socday ee xumaanta isku yeelaya isku aqbalaya efki kuwii la harawsanayey iyo kuwii kale iyaguna wax adoonsanayey iyo kuwii hogaaminta ahaa marada sida loo kala yaacay oo sidan taxaalufkan gaalada ifka ay u leeyihiin xulafada ay u yihiin ama siyaasada ku xulafo noqdeen ama dhaqaale ama ciidan ama maslaxad eh intaaba waa xulafo ay ku noqdaane xulafanimadaasi sidan ay u burburaysaa maalinta walow yara aladiina dalamuu baa ilaahay wuri kuwii daalimiinta ahaa haddii ay arki lahaayeen id yarawna alcadaab cadaabka kolka ay arkayaan haddii ay ogaan lahaayeen xaalkooda ama muuqaalka xaalkooda hadday arki lahaayeen maalintaa lacalimuu baa ku jirto halkaa jawaabta ay noqonaysa lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican awoodoo dhan ilaahay inuu iska leeyahay bay imika ogaan lahayen waana allaha shadiid alcadaab ilahay inuu cadaabkiisu daran yahay bay galan lahaayeen aayadda macnaheedu waxa weeye nimanka daalimiinta ahi maalinka uu ilaahay cadaabkiisa tuso xaalkoodu sida uu yahay haddii maanta lasoo hordhigi lahaayo ay arki lahaayeen waxay yaqiinin lahaayeen awoodoo dhan inuu ilaahay leeyay aanu sanamla lahayn iyaguna lahayn cid kalena lahayn ayay garan lahaayeen awoodda ilaahay way ogolaan lahaayeen maanta xaalkoodu maalintaas siduu yahay haddii maanta la horkeeni laha idan markaa jawaabtii lowda waxa weeye lacalimuu baa lasoo qadaraya lacalimuu ana alquwata lilah id wakti xus nebi maxamedow tabara-a ay gacan taagteen ama ay ka firdhadeen aladiina tubicuu kuwii la raacay min aladiina itabacuu kuwii raacay bay ka firdhadeen kii wax raacay ayaa laga cararay ka ka cararayaana waa kii uu raacay ee ilaaha uu ku sheegayo ama uu sayidkiisa ku sheegayo ama baatilka uu ku raacayo wara-w alcadaaba labada qoloba cadaabkii bay arkeen waxaan kala eriyey cadaabkii bay arkeen wa taqaacat bihim waxa u goday alasbaab xarkihiibaa u go-ay wa taqaacat canhum alasbaab xarkaa isu xidhayay liita oo daciif oo xuub caaro ah kuwii baa kala go-ay oo meel ay mareen la waayo waa xarigii siyaasadda waa xarigii saaxiibtinimada waa taxaalufka aynu goorta dhoweyd sheegayneen dhinacyada kala duwan leh waxa ay ahaayeen wada socodkooda kuwa masaalix iyo manaafica ee mabaadi iyo caqiido iyo iimaan mu ahayn marka asbaabtaas way dhammaatay wa qaala aladiina tabacuu kuwii raacaybaa waxay yidhaahdeen kuwii raacay ee daba socodkaa nacamlayaasha kufriga ayaa waxay yidhaahdeen low anna lanaa miyuu noo sugnaada karatan noqod alla miyaa ifkiina lagu celiya bay yidhahdeen miyaa ifkiina lagu celiya maanta waa aakhire fanatabara-a minhum waanu ka gacan taagan lahayn kuwan oonu ka beri noqon lahayn kamaa tabara-uu minaa siday maanta nooga beri noqdeen nimankani awrkooday nagu soo kiciyeen ifkii waanay nagu guurayeen waxaanu jeclaan lahayn maanta ifkiina lagu celiyo dabeetana waanu ka durki lahayn bay waanu ka durki lahayn bacda fawaati awaan waktigii baa se ka tegey marka lowdan oo kale waa tamani bay tusinaysaa laakiin jawaab dooni mayso miyuu noo sugnaado kara noqod naa ifkiina lagu celiyo macsiyadu murugadaasay leedahay halka daacada ilaahay iyo cibaadadiisuna farxaday leedahay alla waxau ihi kadaalika sidaasaa yuriihim allahu ilaahay uu tusinayaa acmaalahum camalladoodiibuu tusinayaa xadaraatin calayhim iyada oo murugo ku ah camalkii ay sameeyeen wuxuu ahaa mid murugo ah mid isciilkaambigan iyo cadhadan dhalay buu noqday marka murugadaasi camalladoodii oo murugo ah baa ilahay uu tusiyey wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta kama baxayaan baa ilahay naarta kama baxayaana way ku waarayaan ilaahay ummadiibu haddana u yeedhay islaamka ahayd ayaankana u yeelatay inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa raacaan oo isaga ay ku abtirsadaan sunnadiisa qur-aankanina waxyigooda u noqdo waxyaabaha ay cadaabkaa kaga badbaadayaan iyo murugadaah ayaa ilaahay u xusaya kolkaasuu uhi yaa ayuha annaas dadkiiow baa ilaahay uhi marka dee dadkao dhan caam ahaan naska ha loo yeedho maa kuwan dee aynu soo xusayne diinta ilaahay iibsaday waa amarku uu ku wada dhacaya kuluu baa ilaahay uhi cuna mimaa fi lardi dhulka waxa ku sugan cuna xalaalan isaga oo la idiin ogol yahay oo ilaahay idiin baneeyey ayiban oo wanaagsan walaa tattabicuuha raacraacina khuduwaati shayaan shaydaanka raadkiisa ha gurina raadka shaydaanka ha gurina innahu lakum isagoo caduwan mubiin cadow buu idin yahay cadaawadda cadaystay markaa xalaash shaygu waa inuu xalaal yahay waa inuu ayib yahay oo laba shay oo islaazimaya oo had iyo jeer waxa khabiidka la yidhaahdaa ee xuni xalaalba ma noqdo ee waxaan dayibka ahunba xalaala marka xalaashoo la cunaana waa arrin weyn arrin aada iyo aada u qiimo badan weeye qofka cibaadadiisa iyo ducadiisaba sacad nebiguu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay bari inuu alla iga dhigo mustajaaba dacwa mid ducadiisa la aqbalo nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ku dadaalow inaad xalaasha cunto bal waxaad afka gelinaysa un ka fiirso iyo waxaad cunaysa de adu xalaal un isticmaal waxaad bixinaysaana xalaala noqon ducadaada waa la aqbalaya yaa allah in badan bayn habeen iyo maalinba ku celcelinayna laakiin bal aan dib u eegno waxa afkeena gala talo xaguu ka yimi haddii baac mushtari qofku yahay iyo hadduu dawlad u shaqeeyo iyo hadduu gaar u shaqaysto mar walba aan ka fiirsana xalaashaas waktigan way murugo gashay oo wax badan baa isku darmay shaydaanka raadkiisoo la raaco oo xaaraantoo la cuno isaguna uu ku macaaneeyo oo uu qiilal liita kuugu sameeyo xalaashi inamaa yaamurukum baa ilahay ui wuxuu idin farayaa shaydaanku bisuui xumaanta iyo walfaxshaai foolxumada xaaraantu ay ka mid tahay wa an taquuluu iyo in aada tidhaahdaan cala allah ilahay inaad ka sheegtaan maa laa taclamuun waxaydaan garanayn inaad ilaahay ka warisaan oo diin ka dhigtaan inaad diin ka dhigtaan marka shaydaanku wuxuu kuu sheegaa dee wax khayr le maaha idan addoonka waxa ilaahay uu doonayaa inuu amarkiisa qaato ka shaydaanka weydaarto waidaa qiila lahum buu ilahay yihi kolka lagu yidhaahdo itabicuu raaca maa anzala allahu ilaahay waxyiguu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan bal iska daa waxyga raaci mayna natabicu waxaanu raaci doonaa maa alfaynaa shaygii aanu kula kulannay calayhi aaba'ana aabbayaasha iyo diintaanu kula kulannay iyaga oo haysta ayuun baanu raaci oo dee waxaa dhacaysay dadka qaarkood xaaraanta ay cunayeen inay caado u ahayd sidii carabtoo kale neefkoo nool baa barida laga goosanayay dabeetana layska shiilanayay mushrikiintii carbeed caaday geelana markuu qofku yalaha raado ama uu gaajoodo oo wuxuu cuno uu waayo sidii huryada ayuu huryoqoon u yeeli jiray kurusku mindi ka taagaya dhiigu ka jaqaya sida aayadda soo socotaaba ay tilmaamaysa inamaa xarama calaykum almaytata waddam halkaasuu iska jaqayaa dabeetana awrkii geed buu marinaya hadow salaam ha iska daaqa buu leeyay maxaa yeelay arma inagaba taasi inaga dhacda hebel quruumaha iyo neefa loo gowraco dhiigga hala cabsiiyo soomaad baqal maxaad ula yaabaysaa mushrikiintii carbeed ee huryoqoonka ah way jiraan dad caynkaasoo inagaba odhanaya quruumaha iyo dhiigga hala cabsiiyo waana dee xaaraantiisii buu yahay dhiig marka wixii caado ah ee dhaqankeenna soomaaliga ah aynu ku hayno aabbayaasha yaanu ka helay maya ee kol haddii uu xaaraan yahay waa laga tegaya shaygaa ma geyno wadnuu naga yahay tagoog buu naga yahay waxaasoo ilaaqi way inagu badan yihi marka aabbayaasha ayaanu kala kulannay maya xalaasha ilahay aan ka guddoomano ee inaan ku gacansaydin nicmadiisa ilaahay baa waxau ihi awalow kaana aabaahum aabbayaashood haddii ay yihiin laa yacqiluuna shay-an kuwa aan waxba garanaynin walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn miyay iska raacayaan nacasnimadooda ilaan waa ducufe daliilka liita ee mid kasta oo ulbooca ku tukubaya daliilkuu cuskadaa waxa weeye aabbahay baan ka soo gaaray caadada daliilkeeduna waxa weeye caado la gooya cala alla ayay leedahay caadada caadada marka ay doonayaan inay daliil u sameeyaan aayad iyo xadiis ugama soo qaadana waxayna caado la gooyaa cala allay leedahay dabeetana waxa way haynagu taataabanin laakiin caado sharciga khilaafsan oo la raacaaba cala alla leh ilaahay baa yidhi wamahalu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka mahali ladii kiibay la mid yihiin yanciqu u yeedhaya ee u dhawaaqaya bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeedhmo iyo wa nidaa'an dhawaaqun mooyaane hadal aan fahmaynin summun waa kuwa dhegala bukmun way afla' yihiin comyun way indhala' yihiin fahum laa yacqiluuna waxba ma garanayaan way ka dhacsan yihin marka ka u yeedhayaa kuwa aan waxba garanaynin wuxuu la mid yahay kanoo kale marka waxaa mudaaftaa loo soo qadaraya wamahalu daaci aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa qofka diin ugu yeedhayaa wuxuu la mid yahay ka mahali ladii yanciqu qof u dhawaaqayo oo u baaqayo xoolo neefka xoolaha hadalkaaga ma fahmayo laakiin daa wuu maqlayaa yeedhmadaada iyo codkaaga bowbowdiisa wuu maqlayaa ducaa'an wa nidaa'an waa yeedhma wuu maqlaya marka kuwaas indhala-aan iyo afla-aan iyo hadal la-aan baa isu ayaa isu cuskaday idan markaa waxba ma garanayaan caqligoodu noocuu doonaya ha ahaado horumarkay doonayaan ha ku sameeyeen laakiin caqliga ilaahay lagu garan waayey aakhirana lagu garan waayo caqli maaha yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo kuluu cuna min bayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa xalaashaa cuna xalaasha cuna baa ilaahay u leeyay waa amru libaaxa waa laynoo baneeyey fasax baa u tihiin washkuruu lilaahi ilaahay ugu mahadnaqa in kuntum haddii aad tihiin iyaahu tacbuduun kuwo ilaahay caabudaya haddaad tihiin ogabay xalaasha oo ilaahay aad ka aqbasha waa cibaado oo aada shukrigiisana la timaado iyada oo aad tidhaahdo waa xaaraanna waa kufri khatar badan bay leedahay marka nicmadii mudnayd inaad ilaahay ugu mahadnaqdo haddaad tidhaahda ama caadaan uga tegaya ama anigaa naftayda ka xaaraantinimeeyey waa khatar aada u badan muslimiintu waxay isku waafaqsayen qofka xalaal daliil uu xalaaleeyey xaaraantinimeeya inuu ku gaaloobayo khatar badan bay leedahay haddaba maxaa inaga xaraama waxa inoo xalaasha ahi wuu ka badan yahay waxa inaga xaraam tahay waxa inaga xaraam tahay saynu dee habeenkii dhawe soo xusayna waaba wax koobanba shayga lama odhan karo waa xaraam ilaa daliiloo helo qur-aan iyo xadiid alla waxau ihi innamaa xarama calaykum lmaytata baktiga ayaa ilahay u xaaraantinimeeyey baktiguna waa wixii aan bir solinin ee gawrac sharciga aanu ku dhicin waxaa laga soo reebay kalluunka iyo ayax wadama dhiiggaa ilahay idinka xaaraantinimeeye waa dhiigga soconaya waxaa laga soo reebay dhiigga beerka iyo beeryarada iyo dhiiggan had iyo jeer hilbaha ku hadhan neefka marka la gowraco ee dabka iska gelaya wa laxma alkhinziir iyo hilibka doofaarka gaalada waxaad moodaa wixii xaraan ahunbaa lagu saliday adhiga ma dhaqdaane doofaarkay dhaqdaa xinkeenunbay ujeedaa doofaarku wuu badan yahay dawadiisu way badan tahay meel walba waa lagu soo darayaa ilaa waxay la xintamayaan xaqay la xintamayaan wamaa uhilla bihi ligayr illaah iyo wixii lagu gowracee loogu dhawaaqay magaca ilaahay magacaan ahayn bismi fulan magacii ilaahay magacaan ahayn lagu gowracay kaasi isaguna kuwa hore caafimaadkay waxu dhimayaan kana caqiidadu waxu dhimayaan waa khatar weyn weyn faman idura qofka loo dhibgeliyo ee u baahda waxaa lasoo sheegay intaba hayra baaqin isagoo aan ummadda jidgooyo ugu jirin oon dhuljiif ahayn hadduu dhuljiif yahay naga dhinto waxba loo guruman maayo ruksad ma hayso walaa caadin isagoo aan cuuranayn oo kama sahay qaadanaya dee qofku marka uu waxyaabahan loo xaraamtaa cunayo ee gaaja ay u qabato waa inaanu caadi ahayn yuu badsanin ee nafta un in yaroo dee gaajada uu kaga celiyo waxa weeye adaruura tubixu lmaxduur walaakina daruura tuqadaru biqadariha labada qaacidaa wada socda daruuradu wixii xaraama way xalaatinimays way xalaar way xalaalaysa laakiin daruuradu heerkeeday ku egta mutlaq maaha غayra baaqin walaa caadin falaa isma calayhi kaas wax dembi isaga ma haysto ina allaha gafuuru raxiim ilahay baa dembiga dhaafoo naxariisanaya saasa ilahay unagu naxariisto ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu shaygu ilaahay soo dejiye oo min alkitaabi qur-aanka kamida iyo waxyiga wayashtaruuna bihi tamanan qaliila adduunyo yar ku iibsanaya ee tanaasul xaqa ka sameeya si ay maslaxad u helaan waa arrin khatar badan ulaaika kuwaasi maa yaakuluuna fii butuunihim caloolahooda uma cunayaan ila naara naarun bay caloosha u cunayaan waa la yaqaanaa qofku haddii uu wax cuno inuu caloosha u tago laakiin waxa had iyo jeer la yidhaahdaa qofka marka dariiqa hagaagsan aan wax ku cunin ama uu badsado war ma calooshu u cunayaabaa la kuwaasi caloosha ayuumay naar ka buuxiyeen walaa yukalimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati dharaabta qiyaamahadan ay ku farxaan walaa yuzakiihim xumaan kama nadiifinayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihi waa dadkii cilmiga qariyey markaa xaqa yaan la qarin xaqa ha la sheego qabiilana yaa looga xishoon xukuumadna yaa looga xishoon saaxiibna yaa looga xishoon ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeyey ishtaraw dalaalata bilhudaa waxay iibsadeenay qaateen dalaala halow bilhudaa hanuunna way ka tegeen hanuunkii ilaahayna way ka tegeen bal labada isdhaafsadeene walcadaaba bilmakfirati cadaabkiina waxay ku bedesheen dembi dhaaf macnaha dembi dhaafkiibay ka tegeen oo cadaab bay qaateen iyo wixii keenayay fama asbarahum cala naari buu ilaha yihi shay weyn baa naar ku sabirsiiyey maxaa kaga sabir badan naar maaha laakiin waa tacajubiya famaa ay shayun cadiimun asbarahum cala annaar shay weyn baa naar ku sabirsiiyey dalika arrinkaasi waxa uu ku yimi biana allaha nazla alkitaaba bilxaq ilaahay baa kitaabka xaq ku soo dejiyey waina aladiina ikhtalafuu fi lkitaab kuwa kitaabka isku khilaafayna la fii shiqaaqin baciid khilaaf fog bay ku sugan yihiin ayay idinla fogaanin